subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada warka raadiyo muqdisho saaka oo ini hayana waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jarmalka oo booqasho ku yimid magaalada muqdisho ayaa waxa uu ballan qaaday in jarmalka uu soomaaliya kala shaqaynayo arrimo la xiriira iskaashiga labada dalka oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha maalgashiga iyo horumarka labada dalba madaxweynaha maamulka puntland ayaa waxa uu kulamo la qaatay odayaasha waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ee gobolka mudug wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda soomaaliya oo booqasho ku jooga dalka turkiga ayaa waxa uu kulamo la qaatay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda turkiga gaar ahaan wasiirka arrimaha beeraha ee dalkaasi gobollada dalkana waxaa ka dhacay abaar saamaysay dadka iyo xoolaha taasoo sababtay in meelaha qaar ay dadku isaga soo barakacaan kuwaas oo soo miciin badaya meelaha ay isleeyihiin waa ay koroo yihiin goobaha ay degganaayeen qodobada dhanka dibaddana waxaad ku maqli doontaan madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa waxa uu rabaa inuu la kulmo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ee kim jon uul
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m-ka ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satellaytka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
qodobadii oo kooban ayaad dhegaysateen dhegaystayaal waxa ay taariikhdu ku beegan tahay labada bisha sanaad sannadda labada kun iyo toban iyo toddobada warkii oo faahfaahsan kusoo dhowaada wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jarmalka oo booqasho ku yimid magaalada muqdisho ayaa waxa uu ballan qaaday in soomaaliya jarmalku uu kala shaqayn doono arrimo dhowr ah oo la xiriira iskaashiga labada dal sida dhinacyada dhaqaalaha maalgashiga iyo horumarka labada dal baashi cali xaashi ayaa noo sii dhammaystiraya faahfaahinta warkan wasiirka arrimaha dibadda dalka jarmalka sigmaar gabriyaal oo booqasho ku yimid magaalada muqdisho ee caasimadda waddankeena soomaaliya ayaa waxa uu kulan la qaatay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali khayre waxayna ka wada hadleen labada mas-uul xiriirka u dhexeeya labada dal iyo sidoo kale sidii iskaga kaasho lahayeen labada dal waa jarmalka iyo soomaaliya dhinacyada dhaqaalaha maalgashiga iyo sidoo kale horumarinta labada dal mudane xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa kala hadlay dowladda jarmalka ee wafdiga ka socday sidii ay jarmalka u noqon lahaayeen codka soomaaliya ee midooda yurub iyo sidoo kale sidii soomaaliya ay uga taageeri lahaayeen dhinacyada horumarinta shaqa abuurka iyo sidoo kale sugitaanka amniga wasiirka arrimaha dibadda dalka jarmalka ayaa sheegay in soomaaliya ay ku tillaabsatay horumar waxuuna sheegay in looga baahan yahay beesha caalamka in soomaaliya ay laba jubbaland xiriirka la leeyihiin sidoo kale taageerada beesha caalamka la garab istaagan tahay waddanka soomaaliya ah oo ka mid ah hadda waddamada soo kabanaya wadahadallada dhexmaray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo sidoo kale wafdiga hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jarmalka ee waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha dibadda iyo sidoo kale xiriirka caalamiga ah ee xukuumadda federaalka soomaaliya yuusuf garaad cumar iyo sidoo kale xibno kale oo ka tirsan golaha wasiirada qaranka soomaaliyeed socdaalka ku yimid magaalada muqdisho caasimadda waddankeena soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jarmalka iyo kulamada ula qaatay mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya waxa uu booqasho ku tegay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ahna xarunta kumeelgaarka ah dowlad goboleedka koonfur galbeed halkaasoy ka jirto abaar saamaysay bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada hoos yimaada maamulka koonfur galbeed oo ka tirsan gobollada baay bokool iyo sidoo kale shabeellaha weli maxamed cali gaas ayaa waxa uu kulamo la qaatay odayaasha waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah ee gobolka mudug ku dhaqan cabdinaasir maxamed cali ayaa warkan waxa uu kasoo diray gaalkacyo
kulankan ayaa ahaa mid wadatashiya uu madaxweynaha puntland la qaatay simada waxgaradka dhallinyarada iyo haweenka gobolka mudug ee puntland waxaana looga hadlayey mashaariicda horumarineed ee gobolka amniga iyo baahiyaha bulshada ee magaalada gaalkacyo duqa degmada gaalkacyo maxamuud iyo yaasiin tumay oo furay kulankan ayaa sharaxay mashaariicda horumarineed ee dhowaan laga hirgelin doono magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug mashaariicdii j b l g oo iyaguna bilaabanaya bishan caaradkeeda waxaa ugu soo horeeya oo isku mar bilaabanaya labada laami iyo laamiga dheer oo magaalada dhex mara asagana dayactirkiisu uu la socdaa isku mar bay mashaariicda bilaabanayaan waxa weeye iskuullo iskuul gabdhaha oo boardin ah iskuul sidoo kale asna boardin ah oo wiilasha isbitaal guri dowladdu leedahay xarun boolis iyo ceel waxaa kaloo mashaariicda jel b g dhinac socda mashruuc kale oo ah dhiraynta oo laba kun oo geed loogu talagalay iyo beer magaalada
qaybo ka mid ah isimada nabadoonnada iyo haweenka gobolka ayaa iyana ka hadlay muhiimadda amniga iyo horumarinta degmada waxa mashaariicda oo haraya oo ilmaheenna iyo ilmaha ka dambeeya kuwa ka dambeeya u ay u aayayaan aan dhisanno ceshanno nimanka keenana waxaan leenahay waana ku mahadsan tihiin haddaanu ho- hadalka hor keenana hanagala caroorin anagoo aan ka tashano madaxweyne labeynta mujtamaca gobolka mudug sida raadka raadka raad waxaa la yihahda balka muxuu ahaa jiirka sida jiirka in loo dilo jiirka oo laga tallaabsado oo aan laba qof isweydiin aan isweydiin inay xadaarad noo tahay inay baxnimo noo tahay iyo inay demanaan noo tahay doqonnimo noo tahay dadkaa laga rabaa inay inay keenaan si la taaban karo madaxweyne horumarka iyo sifiga kaa qorayno waxaa qayb ka noqon doona gobolka mudug ammaankiisa inaad meel saarto adoo maasan magaaladan ammaankeedu aad buu faraha uga baxsan yahay gabdhihii waxa weeye waa la iska kufsanayaa dhallinyaro soo baxday baa magaciisaynaysa guryihii baa loogu dhacayaa hadda inta bannaankii laga tegey taas waxaan rabnaa dhammaan dadka meesha fadhiya inay xil iska saaraan waa waxgaradkii magaalada gaalkacyood hawshaa in wax laga qabto oo loo guntado waa loo baahan yahay ugu dambeyn madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo kulankan soo xidhay ayaa sheegay in shacabka gaalkacyo looga baahan yahay ka shaqaynta amniga iyo inay garab istaagaan mashaariicda horumarinta degmada gaalkacyo ee puntland ee horumarka iyo amniga laftigiisu waa isku xiran yihiin markii meesha horumarkeedu bato wanaagu bato dhaqaaluhu bato amniga laftiisu wax badan bay ka taraysaa dabcan meelaan dee amni ahayn horumar lagama samayn karo laakiin labadu waa isku xiran yihiin la socdo waxqabadka iyo in wax fulaan in horumar la gaaro in badan waxay ku xiranta dadka shacbiga ay ku xiranta waxaan rabaa inaan ka hadla marka gaalkacyo meel bay ku taallaa dad darisaanu leenahay masajka aan dirayna waxaa weeye walaalahay waxaan u sheegaynaa waxaan rabnaa nawa- nabad iyo daris wanaag iyo horumar aan ka wada shaqayn waxaan rabnaa inaan ku daro weliba hadday nabad rabaana nabad baan rabnaa haddayse nabad rabina nabad baan rabnaa labada annagu nabad baan rabnaa
cabdinaasir maxamed cali telefishinka qaranka soomaaliyeed gaalkacyo
mas-uuliyiinta wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya qaarkood ayaa waxa ay booqasho ku joogaan dalka turkiga waxaana halkaas ay kula kulmeen wasiirada wasaaradaha ganacsiga iyo sidoo kale dhanka warshadaha ee dalalka afrika shirkaas waxaa ka qeybgalay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee soomaaliya wafdi oo horkacayso wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya qadre axmed ducaale oo maalmahan booqasho ku joogay dalka turkiga islamarkaana ka qeybgalay shirka beeraha iyo sidoo kale wasiirada afrika ee magaalada antaya waxa ay maanta booqaneysaa amase ay booqatay xarunta bandhiga carweedka ee atlanta ee dalka turkiga wafdiga ayaa waxa ay kormeereysaa goobta ganacsiga ee soomaaliya ay ku leedahay bandhig carweedka antaliya waxaana halkaasi warbaahinta qaranka kula hadlay madaxa xafiiska ganacsiga ee safaaradda soomaaliya ee dalka turkiga yuusuf axmed xasan waxaan aada ugu faraxsannahay in wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya qadaro axmed ducaale ay soo booqato xarunta soomaaliya ee ku leedahay bandhig carweedka antaliya sidoo kalena waxaa sharaf weyn inoo ah inaan soo dhaweyno wasiirkeenna ayuu yiri axmed waa yuusuf axmed xasan sidoo kale madaxa xafiiska ganacsiga ee safaaradda soomaaliya ee dalka turkiga ayaa suurtageliyey in wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee dowladda federaalk ay kulamo gaar ah la qaadato wasiirka beeraha cuntada iyo sidoo kale xoolaha ee dalka turkiga iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda cuntada iyo xoolaha ee dalkaasi turkiga iyadoona sidoo kale ay kala hadashay sidii gacan uga geysan lahaayeen arrimaha beeraha ee soomaaliya iyo xoolaha dhanka kale wasiirka wasaaradda ganacsiga ayaa kulamo la yeelatay qaar ka mid ah shirkadaha ganacsiga ee dalka turkiga kuwa oo doonaya inay maalgashi ku samaystaan soomaaliya gobolada dalka waxaa ka dhacay abaar saameysay dadka iyo xoolaha taas oo sababtay in meelaha qaar ay dadku isaga soo barakaceen kuwa oo soo aadaya magaalada muqdisho iyo meelaha kale ay isleeyihiin waa ay koroo yihiin deegaanadii ay degganaayeen warbixin kooban oo arrimahaas ka hadlaysa waxaa inoo soo koobaya yaxyo cali faarax
halkani waa kaamka daryeel ama xerada dalyar oo loogu talagalay in ay markaasi ku noolaadaan dadka ka soo barakacay abaaraha xeradana waxay ku taallaa degmada kaxda ee gobolka banaadir sida aad daawanaysaan waxaa ku yaalla tendhooyin aad u fara badan oo loogu talagalay in dadkan ay gabaad ka dhigtaan xeradan waxaa ku nool dad aad u fara badan oo u badan caruur iyo haween markaasi ka soo barakacay abaaraha ka jiray qaybo badan oo ka mid a gobollada dalka soomaaliya inkastoo ay sidaasi jirto ayaa haddana waxaa isbeddel ballaaran lagu sameeyey xeradan markaasi loogu talagalay dadka ka soo barakacay abaaraha ee ku nool degmada kaxda ee gobolka banaadir xeradan sida aad daawanaysaan waxaa u badan haween iyo caruur markaasi u badan dadka ka soo barakacay ee abaaraha ka jira xilligan aan idinla hadlayno waxaa ka da-aya degmadan ama xeradani roob markaasi aad u fara badan waxaana dadku ay wadaan in ay markaasi ka gabaataan roobkani halkani ka jira xeradan daryeel waxa ay ka mid tahay xerooyinka loo diyaariyey in ay markaasi ku noolaadaan dadka ka soo barakacay abaaraha ee soo gaaray degmada kaxda ee gobolka banaadir
yaxya cali faaraxa oo warbixin ku saabsan abaaraha iyo sida ay dadku u saameeyeen inoo diyaariyey inkasta oo haatan uu bilowday xilligii roobka iminkana dibadda madaxweynaha dalka mareykanka master donald trump ayaa waxa uu rabaa inuu la kulmo hogaamiyaha kooriyada waqooyi ninka aadku mayalka adag lagu tilmaamo ee kim jon un maalmo yar uun kadib markii uu ku celceliyey inuu ka fakarayo tallaabada milatari oo ka dhanka kuuriyada waqooyi ayuu madaxweyne donald trump sheegay inuu doonayo inuu la kulmo hogaamiyaha dalkaasi kim jon un hadalkan lama finaalka ah ayaa waxa uu kasoo baxay mareykanka ee ku wajahan siyaasadda qaaradda aasiya ayaa imaanaya xilli xukuumadda pyongyang ay isku diyaarinayso inay tijaabiso gantaalkii lixaad oo ah kuwa xambaara madaxyada nukleerka waraysi uu siiyey isniintii telefishinka bloomberg ayuu madaxweynaha trump ku sheegay inay sharaf u ahaan lahayd inuu la kulmo madaxweynaha kuuriyada waqooyi haddii uu helo waqti ku habboon waraysi kale oo xadiisiiyey tv-ga s b s ayuu trump ku ammaanay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi sarkaalkii u sarreeya ee mareykanka ee la kulmay hogaamiye u dhashay waqooyiga kuuriya waxaay ahayd haweeneyda lagu magaco mariin albiet oo soo noqotay xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka sanadii labadii kun ayeyna ahayd ayay la kulantay madaxweynihii hore ee kuuriyada waqooyi kim jon e oo ahaa aabbaha hogaamiyaha xilligan kuuriyada waqooyi ee kim jon un mareykanka iyo kuuriyada waqooyi weligood ma aysan yeelan xiriir diblomaasiyadeed oo dhammaystiran warkii subaxna dhegeystayaal waa naga intaa cid uu dhaafana waxay dib uga raadsan karaan beejka aynu internetka ku leenahay ee rediyo muqdisho dotnet sidaas